waa mahadsan tahay saas aniga waxawaaye cawdaaq waxaa degan aniga ciyaalkeygaa degan dadka ehelkeygaa degan asxaabta degan waa deegaanka aniga deegaankeygaa waaye marka xalaytaan imid xalay markaan imidna waxa weeye waxaa dhacay saakay subaxii kadib markii la tukaday baa gurigeyga waxaa soo waray niman baxay sufa oo gurceel iyo dhusmare meelahan ka yimid iyo niman kale oo adigu shaksiyaad deegaanka ah oo maaragtay ayaga ku xirxirnaa marka runtii weerarka waxa lagu soo qaado waa gurigeyga aniga gurigeygii ilmeygaa la joogay raggii maaragtay koox ahaa oo qaraabada ah guriga joogay oo maaragtay iisheeg marti qaarkood u badnaabaa difaac sameeyey nimankaas ilaa laba nin waa ka dhimatay sidaan ognahay dhowrna waa ka dhaawacantay adigu dagaal nus saac ilaa hal saac socday baa ka dhacay markii dambana waa la kala cayriyey way carareen waan gartay waa sidaas weye haatan xagaad ku sugan tahay adigu hadda cawdaaq waan joogaa gurigeyga waan hadda kaala hadlaaya rabshadii dhacay iyo dagaalkan iska horimaadkana sheegtay inuu dhacay ee weerar gurigeyga lagu soo qaaday xaguu ku dambeeyey iminka haatan xaaladdu waa sidee maya rabshado ma dhicin niman mafiya ahoo maaragtay ii sheeg calanka soomaaliya jexjeexaya oo oo booliskii maaragtay stationka kala cayriyey oo ciidan amniga oo maaragtay ii sheeg magaaladii deegaanku ay samaysteen iyo guddiyo maaragtay yii annagaa qabsanay meesha oo idaacado intay iska duuduubay yii t p annaga cawdaaq haysano beentaas akrina ayaga ahay nimanka meeshaan joogay oo dhuxuley maarata dhuxusha gubta oo maaragtay ayaga dhanba dhuxuley markii loo diiday soo wareeray koox kaloo mafiya waaye marka ayagana markay meeshaan yimaadeen waxay iska dhaadhiciyeen waa kuwii soo weeraray weerarkiina waa looga adkaaday waan gartay waxa weeye marka haddana magaaladu waa degan tahay magaaladana gacanta waxaa ku haya dadka deegaanka gacanta ku haya odayaasha ganacsatada ciidamadii deegaanka waan gartay baa si buuxda gacanta ugu haya meelo yar meelo yar bay ku hareen oo laba meelood ah labadaas meeloodna sidii laga yeeli lahaa kolley odayaasha iyo unbaan hadda ka shirshirsannahay oo haladeeda waa u gudbi doonaa marka waxaanaan maqlayaa dhawaaq rasaaseed miyaan ahayn maya rasaastaas waa niman qoryo tijaabsanayo waay yani meesha waxaan joogaa maogtahay meesha waxaan joogaa maogtahay agtayda ciidamo joogaan marka xabada ay tijaabsanayaan waayo ma ahane dagaal socda ma aha magaalada markaa yaa gacanta si rasmiga uga haya ma qoladii ahlu sunnadii hore sheegatay inay magaalada gacanta ku hayeen ma maamul goboleedkii galmudug ma odayaasha deegaanka yaa gacanta ku haya magaalada waxaa gacanta ku haya dadka deegaanka iyo anaguba gacantaan ku haynaa aniga dadkan siyaasiyiintoodan ka mid ahay waxgaradkoodan ka mid ahay dadka deegaankan ka mid ahay dadka shacabka ah oo deegaankuna boqol kiiba boqol waxay raacsan yihiin nidaamka bay raacsan yihiin qoladaasina markii horena ma haysana been bay idaacadaha ka duuduuban hayeen wax beenoo iska dhaadhiciyeen bayna ahayd ayaduna waa afjaranta ma garata waan gartay laakiin miyaanay saacad wasiir haddii cabdiladiifoo loo soo noqda aanay rasmi ahayn waayo horey u sheegeen inay gacanta ku hayaan magaalada haatanna waatan aad leedahay dee gurigeygii baaba laygu soo weeraray miyaan aanay u muuqan adigu markaad tegaysay meel dee aadinaan si toosa gacanta uga hayn in adigu u dhawdo aad qayb ka ahayd rabshadda inay bilaabato maya maya aniga aniga rabshadda rabshadda maogtahay aniga rabshad mana bilaabin anigu gurigeydii baan imid magaaladaydii way magaaladani dadkaygaa degan ehelkaygaa degan asxaabtaydaa degan odayaashaydaa degan nimankaanina waxay diideen bataatan batarooyinkii odayaasha guddi amniga loo kala ahaayo dhisnaayo maaragtay magaalada iyo stationka iyo ciidankii booliska joogay iyo bay inta kusoo dhexdhaceen habeen oo madow oo kala direen oo odayaashii xabad kala daaleen oo calankii soomaaliya jeexjeexeen bay laba meelood inta degeen oo wiilalkii fiyo wata u yareen oo dana gaar alaha waxay dhaheen naduuba magaalada annaga haysana waxaa haysta maaragtay isheeg baalkii hebel baa haysta waxaasay duuduubeen haddii magaala haysan lahaayeenna saakana waxay gurigeyga usoo weerareen waxay islahaayeen mogtahay isheeg aad mishinkaas intaad maaragtay geshiin oo aad waxyeelaysiin oogaa dadku maaragtay aada sii baksatiin bay islahaayeen laakiin waxaasina wax wax shaqeeyey ma aha magaaladana si buuxda annaga gacanta ugu hayna dadkaasna waa lala xisaabtamayaa maaragtay isheeg gacan kudhigilayaasha oo calankii soomaaliya jeexjeexay oo odayaashii iyo ugaaskii iyo dadkii dhaqanka ahana xabadda horey ugala daalay oo calanka hoostiisu ku cabadeeyey dadkana maaragtay isheeg booliskii maaragtay isheeg dhibaateeyey sidaas wey xaggiina haddaad si kooban iigu sheegtid maxaa khasaare jira anaga anaga wax khasaara nama soo gaara ilahay maadiis